بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد caliilyaas iyadan mahadsanta fursadaan adain saamaxda ma aragnay bulshada aan ka sheegay arrintaas afgoyha ku cusboonaatay taasoo sababtay in muddada aan hata maaragnay la rooga laa ee koonfur galbeed mas-uul ku tirsan ama dowladda dhexe federaalka mas-uul ku tirsan oo deegaanadaasa ku jeeda ilaa hata unku hadalna arrintaas meelo ku dhiyaas maadaama arrintaas dheyday uno ee bulshada rayidka gaar ahaan golaha aqoon-yahanada iyo golaha qurba joogta koonfur galbeed way eedi eedan cambaarayaane waana ku horjeednay falalkaas arxan la-aanta ah oo ciidamada meelo ka sugan ka beegsadaayeen shacbiga barmageydada ah salaadiinta iyo ciyaalka iyo maaragnay cambaareen kululkuridaan taasoo ah usoolaka jarabili bara karaysnaaytay in iyo falal noocaase ka kahaan dadka ciidanka ee dharka militariga ee labisan siwaa-aan ku tirsanaadeenna dowladda federaalka ama maamulka meelo roogaba hindho ku fiirsadaayan shacbiga lagumaadow mahaytuslankasaadow tuulooyinsha runtii eediyadaan ku xugna way arintaas in sheegane waana baaqunku diraane dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ee koonfur galbeed in sidanka dhaqsi badan arintaas walhan ku saaraan waana maaragnay mahaytus arrintaas indhexgalaan tiitiya kale ma in sheegane ururada human rightska ama xuquuqul insaanka in arrintaas rikoor gareeyaan falalka arxan la-aanta ee meelaysku suubiyohayaan ciidamada militariga ah oo ka beegsadaayaan shacbiga bermageydada
afhayaane ogaalkin may ka dhegtaan inay falkaasay la xiriir runtii falka hata bilaawday falkun hata leymee falal kale kusii badano laka beegsadaa shucubta deegaankaas ka nool oo runtii lama beegsadaw may deegaankun adanka noolatay lama beegsadaw iyo meelasku dareerto oo ah isir ku tatirid degmada afgooye ah iyo dadka deganaayo laku isir tatirohay dad ha ku duuli gobolada dhexe oo hana labasadi dharkii maaragna militariga haka labasadi oo fuliyaayeen dana gaare in dadka deegaanadaasan dhaladay ka isir tatiraan fadaayaan ee qorshe ayaa deegaanadaas ku dareera marka taasu tan maaragnay ambaahan in laku hadalo ee maamulka koonfur galbeedna ku hadalo maamulka dowladda federaalka mar horeebaa kuindhaduubaday maamulkii hatu ku tirsanyin in ku hadalo arimoogaasna maaragnay faragelinka suubi marka arinta meelo ku dareerto wali waa arin isirna ceeb eh dadki deegaankaas ilaahay makanaysiy dad ha ku kulaalay maaragnay kun iyo shan boqol kilomitr in iyo deegaankaas ka dhibaan bulshadiis iyo dad shay ka dhibaan oo dad shay bermageydada eena maarna kala dagaalamaan intaad ogta falkaasay mee qof laka dili wallaahi falkaas waqtigii hata laha bilaawo ilaa ay hata tiro boqol qof camalka dhimatay yacni waqtiga ha bilaawatay waqti hata eme laakiin falalkun hata lamadun bere leyme ee falalkan falal ku horeeya jara oo ilaa ay hata lanka record garayna human rightska ama hay-ado maaragnay mahaytis xuquuqul insaan meediyahana aan adeegsana arrintaas tan oo hata intaana kuka hadlahay walibaa meediyaha oo muqdisho rooga meediyaha oo maaragna kale warbaahinta caalamiga arrintaas dhigaha ku furaysadeen arrintaas inay ku hadalaan oo arrintaas la appoint gareeyo bulshada caalamkana lan sheega inta meelo xasuuq bani aadamnimo ku dareer in lan sheega tan afgoyleme tan shabeellada hoose guud ahaan way kala jartee tan marka lakujeysadohay tan lakujeysadohay qoryooley tan lakujeysadohay maaragna deegaanada kale oo shabeellada hoose ku tirsan madaxda koonfur galbeed soomaaliya oo maamulsho meelo ku taliyo ee degmada afgooy meelo falko ku dhiya in sheegdana arrintan madaxda koonfur galbeed meelo roogan ee ku tirsanyiin laakiin cid arrintaas ama falkaas cambaareen ama kale arrintaas ku hadlahayta male arrintaas waliba ha korshooka duulahay ee ciidamada korshooka duulahayta ilaa ay hata maamul koonfur galbeedo arrintaas ku hadalay mahayna oo arimoogaas maaragna xalsho mahaytus mediaan raasi weli meelmaroy weli kale ilaa ay hata may dareeree in lahan aruursadohay maaragna hubi ciidan lahan aruursadohay dadka deegaamadii iyo degayiin tuulooyinka maaragna lanka dhiyohay daraadahayti ee tuulada inka damboyta in iyo maaragna induuleen ee dadna fadayan intiioo kaxasuuqan ee nasiib wanaag ee iska cabin meelo ka dheedi hatana saasi sukuxun iyo hawadan falalkaas maaragna iyo ka beegsadaayaan dadka deegaankaas degan oo ilaahay makanayay in ka beegsadaan waa falal hata bilaawday mee burburkii soomaaliya ilaa hata dareer marka wali wahaa in deegaankaas gurmad ballaaran lanjeysada khaasatan dadka koonfur galbeedan dhaladay in gurmad ballaaran anjeysadan dadka walaalneesho meelaas la kaca suuqaayo anka dambeyn haddii baaqilan dhagangulaado waaye maya tallaabada aysan qaadan doonta wallaahi runtii wali lana dadka zoonkaas is abaabuleen waana maaragne hataba maaragne walaa oo mahaytismeelo ku dhiyohay isku caabinga ku muujiyeen hatana may lana in iyo maarna isku caabin ku muujiyeen inta dhiiga leh dadnimada ka jarta oo dadka walaalniyosho la horgumaado hayon in iyo ku gilgiladaan arrintaas gurmad ballaaran injeysadaan shacbiga shabeellada hoose shacbi isansiin la dhaladay walaalniyoga iska abtirsadaasan oo isku dhiigatiin waay in hortin la kugumaada isigna inta isku jiiftaan runtii wali wahaa nasiib xumo hanhooyiti ee shucuubta deegaanadu hanhooyiti waay tu horaan maaragna lanku ogayna mee in walaal ka horta laka jiid adeena maaragna inta isku jiifto marka wali lahaa hal kohoy arrintaasna maaragna hal ku jeysaday dadnimona hal muujiyay sida lanku reebo faday shacbiga birmageydada in iyo maaragna kaxa suuqan magaalooyinka gudaashooda